aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xilka kala wareegay ku-samihii ra-iisul wasaaraha mahadi maxamed guuleed ra-iisul wasaaraha cusub ayaa toddoba iyo tobankii bishan uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya waxaana uu bedelaya xasan cali khayre oo shan iyo labaatankii juulaay ay kalsoonida kala laabteen baarlamaanka soomaaliya warbixintan waxaa noo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle munaasabada kooban oo ka dhacda xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayuu maanta si rasmi xilka kula wareegay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo saddex-iyo labaatankii bishan codka kalsoonida ka helay golaha shacabka munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa wasiiradii hore xukuumadii dhacday ra-iisul wasaare khayre xubno ka tirsan labada gole baarlamaanka iyo ku-xigeenka koobaada golaha shacabka ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo ka hadla munaasabada ayaa sheega ugu horeyn uu ku faraxsanya maanta inuu si rasmi xilka ugala wareego si hayihii ra-iisul wasaaraha mahdi maxamed guuleed khadar waxaa sharaf ii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiiy labaatankii bisha sebtembar labada kun iyo labaatan si rasmi ah aan ula wareego xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa aan mahad gaara u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo igu aaminay mas-uuliyaddan qaran mudanayaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii i siiyey waxaan uga mahad celinayaa kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamuud guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha howlihii adkaa ee aadka u wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii saddexdii sano iyo barka ay ahayd
ra-iisul wasaare rooblo ka hadla xaalada siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayale oo wax ka qabata xaalada siyaasadeed wuxuuna xusay inuu la dagaalami doono masuq maasuqa tacadiyada loo geysto haweenka iyo caruurta insha allah hadduu alla subxaana wa tacaala raalli ka noqdo waxaan soo dhisi doonaa dowlad taya leh oo dardargelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee ina sugayo ee inaga sugayaan shacabka soomaaliyeed si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo caruurta soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan lagu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha allah khabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ugala shaqeeyo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaan baarlamaanka federaalk soomaaliya uga mahad celinayaa ansixintii iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hanaanka doorashada ee laysla ogol yahay
ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar oo maanta xilka ku wareejiya ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in xukuumadda uu ka mid ahaa wax baanay ka qabata ballanqaadkii siyaasadeed ee afarta sane ee madaxweyne farmaajo farxadno ah maanta inaannu kugu soo dhoweyno xafladan xilwareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqaday sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xilwareejina waxqabadkii dowladda federaalk soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee ilaa kuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddaxileedka afarta sanno ah ee loo igmaday inuu dalka hogaamiyo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xilka kala wareegay ku-xigeenkii ra-iisul wasaare khayre xilli ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre dalka uu joogo gaar ahaana magaalada muqdisho macadda sababta keentay ra-iisul wasaare khayre xilka u wareejin waaya maanta cabdulqaadirokey v o a muqdisho